suuqyada lagu iibiyo khudaarta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran oo ku yimid khudaarta noocyadeeda kala duwan khudaartaani hoos u dhaca ku yimid ayaa waxaa ka mid ah cambaha yaanyada barbarooniga iyo mooska waxaana sababay hakad ku yimid gawaarida ka bixi jirtay maalmaha khamiistiyo axadda oo qaadi jirta khudaarta taasi oo ka dambeysay burbur ku yimaada wadooyinka gobolada bari iyo waqooyiga soomaaliya maadaama ay ka dayeen roobabka daarta qaar ka mid ah ganacsatada iibisaas khudaarta suuqyada magaalada beledweyne ayaa ka warbixiyey hoos u dhacaani ku yimid qiimaha la iibiyo khudaarta suuqyada magaalada beledweyne
khudaarta markaan kaaga waramo xaaladaheeda baryahan waxaa jiro hoos u dhac ballaaran maxaan ku irahdaa nooc kasta ay khudaarta noqotaba marka waa aad bay hoos u hooseeyaa marka la yidhaahdo loo barbar dhigo bilooyinkii haddaan soo dhaafnay iyo hadda inta u dhexayso farqi weyn ayaa udhexeeya oo xagga ganacsiga ah mooska bilooyin saddex bilood ama laba bilood ka hor kintaal baa loo iibiyaa miisaan boqol kiilo ayaa la saaraa kintaalkiisa waxaa la iibin jiray awal afartan iyo shan dolar afartan dolar oo kale hadda wuxuu joogaa soddon iyo shan soddon cambaha xabad xabad ayaa loo iibiyaa xabadii soddon sitay ahaan jirtay hadda waa labaatan iyo shan ilaa labaatan hadda u joogaa alxabadaa loo iibiyaa cambaha bashashan iyohow hadda labaatan iyo shan u joogaa kiishkeedii kontonka kiilo ah meesha awel joogi jirtay soddon iyo shan dolar ilaa soddon dolar joogi jirtaan haddana labaatan iyo shan la iibiyaa meesha ugu dheer ka timaadana waa waa shabeelle inta kale waa gobolka hiiraan yaanyadoo kale hadda ugu roon yaanyadan awel bilooyinka ka hor waxaa la gedi jiray saddex dolar ama laba dolar hadda waxaa la gadaa lix dolar ilaa toddoba dolar haasaa la gadaa ayadaa hadda ugu roon suuqa hadda aad malaysaa in ay xooga kor u kacaysa hel shay ayaa sababtaan leeyahay hoos u dhaca hoos u dhacaba waxaa keenaya dhoofla-aanta dadkii bulshada way ka badan tahay mar haddaan waxba la dhoofin bulshada degmada beledweyne joogto way ka badan tahay khudaarta marka taasaa waxaa keenaysa in hoos u dhac yimaado isbuucii laba maalin aa laga dhoofiya khudaarta sideedaba maalinta axadda iyo maalinta khamiista bes inta kale inta khudaarta timaado magaalada unbaa isticmaashay meel looma rabo